bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabun fii lubsi الshacri wasuuf baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii bayaani xukmi lubsi الshacri tintii aricadka aricadka tintiisa labisashadeeda dhar laga sameeyey la labisto wasuufi iyo suufkii ayb marka shacri waxaa la yidhaahdaa tinta aricadka dhogortiisa suufna waxaa la yidhaahdaa idaha dhogortiisa ayb geela dhogortiisana waxaa la yidhaahdaa wabar wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaahan wa mataacan ilaa xiin ayb waa u kalaba bedelantahay marka qال xdثna يزيid بن khالد بن يزيد بن cabdاللahi بن mwhب الرملي وxuسaين بن عlي qاla xdثna بن أbي زائدة عن أbيهi عن مscب بن شhيبة عن صفyة بنت شhيبة عن cائشhaةa qاaلت khرجa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigaa baxay واlxaal calayhi korkiisana mirqun ou yahay marogo murxalun oo raxli ama raxli lagu sawiray koore ku sawiran koore lagu sawiray koore geeni min shacarin aswada min shacarin tin ka ahaaday oo aricad tintiisa dhogortiisa aswada oo madow aricad dhogortiisa madow mara ka samaysan ayaa nebigu uu lahaa uu watay oo muraxalan muraxalun muraxalun marka imaamu nawowi waxay leeyihiin macnaheedu waxay tahay suurad waxaa ku sawirnayd oo raxli ayb raxliguna waa kooraha geela geela koorihiisa koora ayaa marka lagu sawiray kooraha sawirkiisana dhib ma lahanoo wax naf ku jirta ma aha min dawaati اlarwaax maaha dhib maaha ayb xadiidka marka muslim waa macnahanoo kale marka uu wariyey ayb khaaabi waxa uu yidhi almirqu kisaaun yu'tazaru bihi waa maro hoos laga gashto oo laga xirto la macawisaysto abuu cubayd waxa uu yidhi almirqu qad yakuunu min suufin wa min khazin mirqiga xariir in laga sameeyana waa dhacdaa inuu ka ahaado dhogorna waa suurtagal wاlmuraxalu huwa aladii fiihi khuuudun laba tafsiiraa ku jirta muraxalka alladii fiihi khuuudun midda diilima diilimaha le maro marka diilima le in laga wado ويuqاaل إنma سمya مرحلا لأna عalayhi تaصاaويiرa raxli وma يشhبهu marka koorahaas geela iyo wax shabaha ku sawiran xadiidka marka macnaha tarjamada iyo xadiidku waa isleeyihiin waa in la labiso kara marka laakiin dhogortu marka baktiga dhogortiisu isaga waa najaas dabcan neefka isagoo nool haddii laga goosto laga xiirto tintana dhib ma laha iyada taas isagoo nool oo qaybtii maa maa qudica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa meyitun waa ka baxa isaga waa laga khasisay ayb maqaarkooda iyagu marka dabqi iyo magdayn waxaasna maqaarkaa ku daahiroobo ayb waa marka inay bannaan tahay haddii marka sidaa ay tahay وqال xusayن xadaثna yaحyى بن زكريا qال xadaثna إbrاhيم بن العلاء الزبyدي qال xadaثna إسماعيiل بن عyاaش عن cقيل بن mdرك عن لqmاn بن cاamiر عن cتبة بن cabd السلمي qaala waxa uu yidhi اstagsaytu رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigaan maro weydiistay dhar fakasaanii wuxuu imarshiyey kayشhatayni laba maro oo ad adag falaqad ra'aytunii waan is arkayay uu yidhi wa anaa walxaal ana aniga oo aksaa asxaabii asxaabtayda ninka ugu maro arag ugu yacnii aragbax fiican inaan dhahay waan isu arkaya aksaa marka waa afcalu tafdiil oo waa afcal yacni waxaan isu arkayay markuu nebigii siiye taa ka bacdi inaan aniga ugu maro fiicanahay dadka ayb xadiidkanna isnaadkiisu waa xasan ayb xaafid dahabi caqiil bnu mudrik waxa uu yidhi shaamiyun saduuq ayb khayshatayni baa marka ku jirta khayshadu marka waa hiyaabun riqaaqu nasji khilaadu اlkhuyuuq dhar marka tolmadiisu iska jilicsan tahay laakiin duntiisu adag tahay oo dhar ahaantiisa adag tuttakhadu min mushaaqati اlkattaani wamin min ayb ardi'ihi kataanka iyo laaska ama waxaa laga samaystaa baalkan suufka ayaa laga sameeyaa ka laba mar uu siiyeyoo ad adag oo duntoodu adag tahay waxaan isu arkaayo yidhi marka wa ana aksa asxaabii asxaabteyda ninka ugu arag fiican inaan ahay qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala xadaanaa abu cawaana kataankaas ayaa marka asalkiisa iyo waxaa ay dhici kartaa xayawaan markaa in laga keenay laga soo qaaday oo dhogor xayawaan iyo waxaas inuu ahaa oo mucaalajo noocaas ay soo gashay marka maradan ayb amaa sida kale haddii la yidhaha baabka hadda wax oo kama muuqato shacar iyo suuf xadiidka kama muuqdaan qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala xadaanaa abuu cawaanata can qataadata can abi burdata qaal qaala lii abii aabbahay wuxuu igu yidhi yaa bunaya low ra'aytanaa haddaadna arki lahayd wanaxnu maca nabiyina sala allahu calayh ali wasalam annagoo nebiga la joogno waqad asaabatnaa iyadoo ayna asiibtay asamaa'u roob roobna uu nagu da'ay haddaadna arki lahayd xasibta waxaad malayn lahayd anna riixanaa annaga yacnii urkeenna ama yacnii carafta naga soo baxayso riixu da'ni idaha urkooda maadaama marka xadiidkan marka muxuu tusayaa wuxuu tusayaa iyaga inay marka dhogorta idaha iyo intay soo qaataan dhar ka dhigan jireen marka dhogortii idaha marka dhar laga dhigto roob uu ku do'o sidii marka idihii oo kale usoo shiirayaan marka maxalushaahidkiisa marka meeshaasu ka socda xadiidka isnaadkiisu waa saxaay ayb wamacna alxadiidi tirmidi waxa uu yidhi anahu kaana iyaabuhum suuf anahu kaana annahu kaana fiyaabahum suufu suufka ayaa dharkooda ahaa faidaa asaabahum almaqaru hadduu roob ku do-o yajii'u fii fiyaabihim waxaa uu imaanaya marka riixu da'ni baa ka imaanaya qaala abu daawuud yacnii min libaasi suufi suufkaas dhogortaas idaha aan labisannahay darteed ayuu ka wadaa yaan saa ugu soo shiirayna baabu lubsi اlmurtafici min ahiyaab baabu bayaani xukmi lubsi اlmurtafici min athiyaabi dharka kiisa sare labisashada la labistaa caddayntiisiibu u baab yahay yacnii dhar qiimo badanoo sare in la labisto wixii ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala akhbaranaa cumaarata bnu zaadaan can haabitin can anas bni maalik ana malika dii yazan boqorkii reer yazan ahdaa ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigu usoo hadiyeeyey xullatan laba maroo isku joog ah akhadahaa bialaaثatin waalaaiina baciiran oo ku soo qaatay soddon iyo saddex rati marka maro laba maro oo soddon iyo saddex neefoo duwala joogto waa qaali aada u qaalisanta aw alaain waalaaiina naaqatan ama soddon iyo saddex halaad faqabilahaa nebiguna waa ka aqbalay marka xadiidkan marka sanadkiisa waa daciif cumaarat bnu zaadaan ayaa ku jira ayb yarwi can haabit can anas axaadiida manaakiir ayb siduu imaam axmed yidhi xadiidkanna isagaa la gooni noqday marka waa daciif qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa xamaadun can caliy bni zaydin wahuwa caliy bni zayd bni judcaan can isxaaqa bni cabdillaahi bni alxaarif ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ishtaraa wuxuu iibsaday xullatan laba maro isku joog ah bibidcatin wacishriina qaluusan labaatan iyo dhowr halaad buu ku gatay qaalmood labaatan iyo dhowr qaalmood buu kala baxay laba maro oo isku joog fa ahdaaha ilaa bi yazan ayuu u hadiyeeyey waa cagsiga tii hore kale boqorkii reer yazan ayuu hadiyad ahaan ugu diray markaas ayb marka labada xadiidba ma ansixinoo kanna caliy bni zayd ibni judcaan baa ku jira marada aadka qaaliga oo indhaha soo jiidanaysana horaan uga casharkii shalay bay ku jirtayoo ma bannaana oo libaasu shuhra waay ayb haddii marka maro qaaliga oo qaaligeeduna indha soo jiid aan lahayn oo indhaha aan soo jiidanayn hadduu gato laa ba'san ayb haddaan israaf jirin israafka in layska ilaaliyo xadiidkanna marka cali bni zayd bni judcaana ku jiro waana daciif baabu libaasi alhaliidi baabu bayaani xukmi libaasi alhaliidi kii adkaa labisashadiisa caddayntiisiiba u baabihi dhar adag mara adag in la labiso qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun xaa waxadaanaa muusa qaala xadaanaa sulaymaan yacni bna almugiirati almacnaa ay macnaahumaa waaxidun can xumayd bni hilaal can abi burdata qaal dakhaltu calaa caaishata caaishaan u galay faahrajat ilaynaa waxay noo soo bixisay isaaran hoosgunti haliidan adag mimaa yusnacu bilyaman yaman waxa lagu sameeyana ah mara adag oo yeman maryaha lagu sameeyaa bay noo soo bixisay wakisaa'an iyo go min allatii midda ka ahaaday yusammuunahaa ay ku magacaabaan almulabbada dharka markaa yacni iskor saaran almulabbada yacni midda la iskor saaray laba maroo markaa culamada qaar waxay dhahaan midda karan almulabbada midda la karay oo karku waxaa weeyaan maradii oo maro kale la kor saaran ayb faaqsamat billaahi ilaahay bay ku dhaaratay ina rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam rasuulka qubida in la oofsaday oo uu dhintay fii haadayni hawbayni labadaan maro dhexdooduu ku dhintay nebiga ayb sidaasuu tiri marka mulabbadadaasaa marka macnaheedu wuxuu ka rabaa marka faakhrajat ilayna isaaran haliidan mara adag marka qofku waa labisan kara aad u kakan ayb ayb wakisaa'an min allatii yusamuunaha almulabada ay leeyihiinna de talbiidka waxaa ka xasilaaya adeeggeeda laftirkeeda mara marka mare kale lagu karo oo la kor saaro waa adeeg baa ka imaanaya ayb ibnulaiir waxa uu yidhi mulabadatan ay muraqacan la karay wa qaala aclab yuqaalu lilruqcati alatii yurqacu biha alqamiisu labda ayaa la dhahaa ayb meesha marka qamiiska ama marada uu ka karan yahay karka saaran ayaa waxaa layihaha labda marka mulabada la karay waayo marka macnaheeda ay hiya alatii duriba bacduhaa fii bacdin xataa tataraakaba wa tajtamica intay iska si fiican ugu soo aruurto iska korkorto qaala xadaanaa ibraahiim bnu khaalid abu hawr alkalbiyu qaala xadaanaa cumar bnu yuunus bni qaala xadaanaa cumar bnu yuunusa bni اlqaasim alyamaaniyu qaala xadaanaa cikrimatu bnu camaarin qaala xadaanaa abu zumayl qaala xadaanii cabdullaahi bnu cabaas qaala lama kharajat alxaruuriyatu khawaarijtii markay soo baxday oo yacnii xaruuriya marka waxaa loogu bixiyey xaruuraa meesha la yidhaahday degeen isku aruursadeen markii cali iyo mucaawiye qoladiisii heshiiskii waxaa la waday ayay iyagu heshiiska ka caroodeen meel gaaray marka isku aruursadeen xaruuraa la yidhaahdo oo ciraaq iyo meelaha ku taallo marka meeshaasaa loo nisbeeyey marka alxaruuriyatu ayaa loo bixiyey alkhawaarijna waa la yidhaahdaa maxaa yeelay diinkay ka baxeen culammada qaar saasay dhahaan khawaarij waxaa loo yidhi waxay tahay wax diinka bax abay la imaanayaan iyagu markaa de ta'wiilkaa ka mancinaya laakiin bitacyiin in kufriga loogu rido ta'wiilkaa diidaayo almaariqatuna waa la yidhaahdaa almaariqatu maariqana marka xadiidkaa laga qaato yamraquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min aramiy azaariqa iyo ibaadiye iyo najadaad iyo firqooyin badan bayna kala lahaan jireen ibaadiyada hadda adduunyada ku badan xoogaa yacni hadda wujuud wax leh oo aad u muuqdo ibaadiyada firqooyinkaas oro khawaarijta ibaadiyadaasoo ka jira ibaadiyada marka cumaan iyo meelahaasay joogaan cumaan marka madhabka xooga badan oo meeshaas dadka u badan ay qabaan waa ibaadiin cabdullaahi bni saciid ibni ibaad ayay u nisbe sheegtaan marka madahib madhabki waa firqa marka min firaq alkhawaarijna ka mid a muslimiinta gaale ay u arkaan maqrib alcarabina waa deganaan waa degan yihiinoo meeshaan marka algeria iyo tunis iyo libiya iyana waa degan yihiin kuwaan hadda laftirkooda libiya waxaan ka wadwado qaar iyagiibaa marka ku laaban oo yacnii waxwado kuwaan mucaaradka la leeyahay ibaadiyiina marka ka buuxiyo oo iyagu weliba ibaadinimadaasayna ku socdaan hadhow marka gaaladu waa og yihiin waxaan uun firaqa inxiraafaadka iyo ku jiro muslimka bay ku jebiyaan maahan yani wax weyn inaysan diin weyn kordhinayni waa fahmi dhulkan zanzibaarna marka cumaaniyiintii saciid barqash iyo waagoodii joogi jiray iyagana marka baqiya ayaa jirta oo ibaadiyiin zanzibaariyiintu iyaguna ibaadiyiinay leeyihiin marka waa reer madhab marka meelo kala duwan ka jira lama kharajat alxaruuriyatu ibnu cumarna marka sharu naas uu arki jiro inay yihiin lamaa kharajat alxaruuriyatu markay soo baxday ataytu caliyan cali baan u imid faqultu waxaan idhi aatii haaulaa'i alqowma qoladan baan u tegayaa iyagaan u tegayaayo waa u soo naseexaynayaa ama waa la soo niqaashayaa falabistu axsana maa yaquun ibnu cabaas marka wuxuu leeyay waxaan labistay dhar kan ugu wanaag badan falabistu waxaan labistay axsana maa shaykan ugu fiicanoo yakuunu yacnii yuujadu la helaayada oo min xulali lyaman yaman maryaheeda ah qaala abuu zumayl waxa uu yidhi wa kaana ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ahaa rajulan jamiilan nin qurux badan ayb jahiiran oo markaasi yacnii aad uu indhuhu ay qabanayaan afiirinaya oo daa mandarin xasan qurxan jamiilan jahiiran isku macno dhow yihiin ayb jahiiran bifatxi iljiimi wa kasri ilhaa'i ay daa mandarin aragti fiican nin saaxiiba u ahaayo marka la fiiriya nin qurux badan buu ahaa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi faataytuhum waan u imid faqaaluu waxay yidhaahdeen marxaban bika yaa abaa cabbaas abuu cabbaasow soo dhowow marxaban bika yacni saadafta makaanan raxban meel fiican baad haleeshay waasa maa haadihi alxullatu labadan go-ood wadato waa maxay ayb xulladan iyo yacnii go-yaalkan isku jooggo quruxda badanood wadato waa maxay iyagu marka zuhdi bay muuji jireen marka yacni waxaa weeyaan zuhdiga dhabtaana culimmadu waxay yidhaahdeen xaaraanta in layska dhowro xaaraan inaad iska ilaalisaa zuhdiga dhabta kaas laakiin iyagii maxay samaynayeen wixii alla u xalaaleeyey maryahaas ana waa iska ilaalinayaan dhiiggii muslimiintana waa daadinayan fiqhi maaha marka kaas zuhdina ma noqonayo amase saxaabadii bayba gaalaysiinayan khiyaaru khalqi illaahi bacda annebiyi ayay gaalo u arkaan arrintaas kama zaahidayaan ma iska ilaalinayaan ma ka xalaal meeranayaan maca daalika haddana marka middan waxaan xulladaani ibnu cabaas ku haystaan marka daa'iman marka qof waa waa inxiraafkaas inxiraafka dadku ku jira saas qaala waxau yidhi marka ibnu cabaas maa taciibuuna calaya maxaad igu ceebaynaysaan aniga korkeyga maxaad ku ceebaynaysaan korkeyga laqad ra'aytu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga korkiisaan arkay axsana maa yakuunu min alxulal isagoo uu yahay waxa uu la helo oo maryaysku jooga kan ugu quruxda badan isagoo korkiisa uu yahay yanii nebigiioo dhar fiican ku labisan yaanba arkay uu yidhi maxaad marka igu ceebaynaysaan marka iyaga taqashuf iyo waxyaabahaasay lahaa jireen abuu barzat alaslami waa ti saxaabigii isagoo waxay arkeen salaad tukanaayo neef baa faraskiisii baa xoogaa ka booday inuu ka cararow ka baqay ama ratigiisii markaasuu laba tallaabo camal inta qaaday ayuu ku soo dhegay isagoo salaaddii ku jira gacantuu ku qabsaday markaasay waxay yidhaahdeen waa ku qosqosleen iyagoo ku jeesjeesaayo u haysto inuu jaahil yahay daa'iman dadka juhaasha iyo dadka culimmada waa isku yaaban yihiin jaahilkiina waxaa laga yaabaa ninka caalimka inuu la yaaban yahay waa ama yacni waxba ma oga iyo waa qaldan yahay inuu isleeyahay xaqiiqaduna cagsi inay tahay suurtagal markaasuu wuxuu yidhi war idinku marka intuu arkaybu wuxuu yidhi axadkii ugu khayrka badnaaye adduunyada nebiga sala allahu calayh waali wasalam aan la soo dhaqannay qof dadka uga dhimrin badnaayna ma jirin warkiinana kuma jiro yacnii idinka tashadudkan aada wadaan nebigu ma qabiilow ka wadaa sala allahu calayh waali wasalam tashadudka iyo marka jahligaa daa'iman islaasimo oo isku dhagay iyo quluwi iyo waxyaabahaas ayb maxalushaahidka hadda marka wuxuu ka rabaa laqad ra'aytu calaa rasuuli illahi sal l slam axsana maa yakuunu min alxulal ayb nebigoo marka dhar laba maro isku jooga xulladuna maro adag waay dabcan isagoo wataan marka arkay marka inay marka baabu libaas اlqaliid waxa yahay qaala abu daawuud ismu abi zumayl simaaku bn اlwaliid alxanafi weyaan xadiidka isnaadkiisuna waa isnaad xasan baabu maa jaa fi اlkhazi baabu bayaani maa kii cadayntiisii wuu u baab yahay jaa yimid fi اlkhazi ku yimid ayb marka alkhazu waa maxay ibnulaiir nihaayada wuxuu ku leeyahay taxta maadati khazaza wuxuu yidhi alkhazu almacruufu awalan kii wakhtigii hore la yaqaanay hiyaabun tumsaju min suufin wa ibriisam waa mar dhar laga samayn jiray marka suuf iyo noocyo xariirta ka mida dhar marka xariir iyo keyrkeed isku daran ayaa la dhihi jiray waagii hore alkhazu wahiya mubaaxatun wayna waana bannaan tahay labisashadeedu waqad labisaha asaxaabatu wataabicuun saxaabadii taabiciintii baana labisteen haddii qadarkii la ogolaa ay la eg tahay waa dabcan fayakuunu nahyu canha liajli nacam marka iska reebidda la yska reebana waxay tahay min ajli tashabuhi bilcajam cajamkaoo laysku ekaysiiyey ee la diidaya wain uriida bilkhazi annowcu alaakhar wakhtiyadii dambe ama yacnii nooc kalaa jiray oo khasi la dhihi jiray wahuwa almacruufu waa midka markii dambe la yaqaanay wahuwa almacruufu al'aan buu yidhi midka hadda la yaqaano oo khasiga loo yaqaano fa huwa xaraamun xaraam weeyaan lianna jamiicahu macmuulun min alibriisam kulligiis xariiraa laga sameeyo ibriisamka marka marada khasiga marna waa mid yacnii isku daran oo xariir iyo dhar kalo isku daran mutaakhiriintana iyagoo waktigooda khasigu waa maro wada xariir iyada dhan marka xadiidka waxaa ku yimid layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira riwaayada ah abu daawuud wuxuu keeni doonaa layastaxilluuna alkhaza waalkhazu huwa alxariir xariirta marka macnaha marka dadkii dambe ay u yaqaaneen alkhazu waa xariir maxdi ah macnaha hore waagii hore ay saxaabadana kay wadan jireen ahna xariir khaalisa ma ahayn saasuu rabaa inuu dhaho xaafidka isagu faxulbaariga wuxuu ku yidhi walasaxu fii tafsiiri اlkhazi annahu hiyaabun sudaaha min xariirin wa luxmatuha min hayrihi wuxuu yidhi marada khaziga alkhazu oo hadda uu tarjamtay waa maro dunteeda gudban ay tahay xariir dunteeda dherardherarka ugu taraashanna ay tahay suuf xariir keyrkeed ay tahay marka tafsiirka asaxa ibnu xajar waxaa weeyaan buu yidhi maro xariir iyo iskugu jirto heyrkeed xariir iyo heyrkeed maro iskugu jirto walasaxu fii tafsiiri اlkhazi annahu hiyaabun sudaaha min xariirin wa luxmatuha min hayrihi sudaa marka yani dunta iyada ku gudban oo ku harqaaman maradu muugta waxay u harqaamantahay si dherera iyo si ballaca soo looma harqaamo ballaca marka harqaanka ballaca ah ayaa waxaa la mariyey tarash xariir ayb kan dherarka iyo marada inteeda kalena xariir kama aha marka daahir waxaa ka muuqda marka xariir badan ma ahan xataa waa maro marka xariir iyo keyrkeed isugu jirto xariirtuna aynan badnayn ayb tafsiirkeeda hadhow masaa'ilaa ku xirnaan doonta waqiila marka waxaa la yidhi yunsaju makhluuطatan min xariirin wa suufin mara xariirii suuf isugu jirtana waa la yidhi buyidi ayb waqiila asluhu min daabbatin yuqaalu laha alkhaz daabad marka xayawaan khazi la yidhaha baa laga qaadi jiray laga samayn jiray dhogortiisaa laga sameeyaa bay dheheen waana wax aad u jilicsan marka haddii haddii sidaa lagu fasira marka ma loo deliishan kara marka maradii khasiga saxaabadii baa xiratay saas darteed marka xariir in la xirtaa bannaan ma loo deliishan kara lianna marka horeba khasiga tafsiirkiisa layska rabaa haddaad adiga ku fasirato alkhazu huwa alxariiru aa dhahdo uma saxaabadii baa labisatayna deliil looga dhigo saas darteed xariir baa bannaan axaadiid badan baa marka yaa kaa hor imaanaysa laakiin khasiga yani tafsiirka saxda waxaa weeyaan in la yidhaahdo waa maro caadi ah oo xariirtuna ay nisbo yar ka tahay wax yar ay ka tahay taas in la labistaana waa bannaan tahay haddii ilaa afar farood oo kale ay la eg tahay xariirta marka la isu geejiyo marka walidaalika maradan lubs ulkhasi xanafiyada iyo xanaabilada iyagu waa ruqseeyeen waa ogolaadeen laakiin ogolaashadeeda waxay ku xihan tahay in taxriirta ay kala egtahay qaala xadaana cثmaan bnu mxamed alanmaatiyu اlbasriyu qaala xadaana cabdالraxmaan bn cabdillaahi الraaziy xaa waxadaana axmed bnu cabdالraxmaan الraaziyu qaala xadaana abi qaala ahbaranii abi cabdillaahi bnu sacdi can abiihi sacd qaala ra'aytu rajula bibukhaara nin baan bukhaara ku arkay calaa baqlatin baydaa isagoo markaa baqal cad korkeed saaran calayhi cimaamatu khazin cimaamad xariir iyo qayrkeed isugu jirto korkiisa ay tahay sawdaau madow cimaamadda oo sawdaau madow fa qaala waxa uu yidhi kasaaniihaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ay siiyey oo imarshiyey hada lafdu cusmaan walikhbaaruna fii xadiidihi buu ahay xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro sacd bnu cusmaan alraasi jadu cabdiraxmaan waa majhuul ayb qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najdah qaala xadaanaa bishr bnu bakrin can cabdiraxmaan bni yaziida bni jaabirin qaala xadaanaa caطiyat bnu qays qaala samictu cabdaraxmaan bna hanmin alashcariy qaala xadaanii abu caamirin aw abu malik wallaahi yamiinu ukraa maa kadabanii wallaahi baan ku dhaartay yamiinun ukhraa dhaar kaleo maa kadabanii uusan iigu been sheegin annahu samica rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguu maqla yaquulu isagoo dhahayo layakuunanna min ummatii ummaddeyda waxaa ahaan doono aqwaamun qolo yastaxilluuna alkhaza qoladaasoo marka xalaashato xariirta alkhaza hunaa yacni xariirtii buu ka wadaa xariir khaalisaa laga wadaa markaan walxariira iyo xariirta ayb kan nooc xariirtii ka mida oo xariir khaalis ah ah wadakara kalaaman buu sheegay qaala yamsaku minhum aakhariina kuwo kale ayaa bedeli doonaa alla qiradatan doofaara ayuu ka dhigi doonaa wakhanaasiira iyo khanaasiir ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha saasay ahaanaya daanyare doofaaraa loo bedelayaa ilaa qiyaamaha ilaa qiyaamaha xadiid kalea soo aroorayo dad haddii ilaahay daanyeer iyo doofaar uu ka dhigo muddo badan saddex maalmood ka badan ma sii noolaadaanba xadiidkan marka culimmada waxay ku xambaarayaan inta aan nebiga la ogeysiinin arrintaasi ahayd ayuu hadalkan yidhi ayb inay markaas dhaceenna qasab maaha markii dambe marka nebiga iyadoo welinaan dhicin ayaa waxaa la ogeysiiyey inaysan tarmaynin wuxuu haddii mar la bedelo suuradooda maxalushaahidkiisa waxaa weyn yastaxilluuna alkhaza xariirka marka nooc ta'wiilay ku xalaashanayaan ta'wiilkaasaa keenaya marka inay ummadda nebiga oo ummatul ijaaba ay ka sii mid ahaadaan haddii kale gaalayba noqon lahayn haddaan ta'wiil jiri lahayn ilaa shay xaaraana haddii la xalaashado waa gaalnima ayb xadiidkan marka bukhaari riwaayadiisa alxira ayay leedahay abu daawuud alkhaza buu wariyey labada dabdina waa la dabdiyey waana saxeex qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi cishruuna nafsan labaatan qof oo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga asxaabtiisa ka mid ah ayb aqalu ow akaru ayb ama aqalla ow akara kuwa ka yar labaatankaas amaba ka badanba labisu lkhaza waxay labisteen maradaas khaziga oo xariirta ay isugu jirto iyo qayrkeeda abu daawud marka xadiidkii tilmaamaya daayey cimaamadan madow oo ninkii olaa nebiga imarshiyey siiyey khazina ay ahayd daciif buu ahaa mid kaleu ka dabageeyo khazigu in xaaraam uu yahay laga qaadanayo kii haddaan soo dhaafnay marka de inay bannaan tahay ruqsadeeda maxaa tusaayoo daliil waa labaatan saxaabi baa xiratay labaatan saxaabi baa xiratay marka hadday labaatan xirteen wax un bay nebiga ka haayeen marka inay bannaan tahay marka sida lagu jamcinayaa waxay tahay sidii lagu fasiray ku xirnaanaysaa marka alkhasw haddii la yidhaha xariir khaalisa waa ma bannaana taasna saxaabada maba xiraninba alkhasw haddii la yidhaha waa xariirii qayrkeedu isku daranna waa saxaabadu way xirteen qadarkii u bannaanaa bayna ku gaabsadeen saxaabada taasaa marka lagu jamcina baabu maa jaa'a fii lubsi alxariiri xariirta labisashadeeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baabihay xariir marka mala labisan karaa ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bn maslama can maalikin can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana cumara bna alkhaaab cumar ra'aa waxau arkay xullatan siyaraa'a ra'aa waxau arkay xullatan maraysku joog ah siyaraa'a siyaraa saasay u dabdisan tahay bikasri الsiini wafatxi اlyaa waa ficalaa ficalaa khaliil ibnu axmed alfaraahidi waxa uu yidhi laysa fi اlkalaami ficalaa kalaamka carabta ficalaa kuma jirto siwaa siyaraaa waxiwalaa'a ayb cunuga madaxiisa biyaha ka soo baxaa laidhaa xiwalaa wa cinabaa'a oo luqatun fi اlcinab saddexdaas baa la maqlay cinabaa'a xiwalaa'a siyaraa'a ayb wasiyaraa marka waxaa weeyaan alwashyu min alxariir maro marka maro diilimo xariir ah waxaa lagu diilimo ahaan loogu yeelay xariir ibn cabdilbar wuxuu ishaaray ana macna asiyaraa cinda ahli اlcilmi inay tahay alxariir asidq ibn cabdilbar wuxuu leeyahay ahlu cilmiga fuqahadu siyaraa waxay u yaqaanaan xariir khaalis ah wa ahlu luqati ahlu luqaduna waxay u yaqaanaan almakhluuqu midda laysku daray xariir iyo keyrkeed marka waxaa iskhilaafay ahlulcilmiga fuqahada iyo ahluluqa ayumaa yuqadam kee la hormar ahlucilmigaa la hormarina tariifka ilaa waxaa cilmigay ku socdaan waa xaqiiqa sharciya waa xaqiiqa sharciya waxa laga hadlaya xaqiiqada sharcigaana siyaraa waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen culimmada xariirta khaalis ana cumar bna alkhaaab ra'aa wuxuu arkay xullatan mara isku joog oo siyaraa'a xariir khaalis ah ah cinda baabi masjidi masjidka albaabkiisa agtiisa tubaacu la gadaayo buu arkay faqaala yaa rasuul allahi wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo low ishtarayta haadihi tan haddaad iibsan lahayd falabistahaa aad qaadan lahayd ood ku labisan lahayd yowma aljumcati maalinta jumcada welilwafdi iyo wafdiga idaa qadimuu calayka marka wafdi kuu yimaado aad soo gasho lahayd waxaa laga qaadanaya marka jumcada in laysu qurxiyo wufuuddana qaabilaadooda laysku qurxiyo maxaa yeele nebiga isqurxinta ma diidin isaga laakiin maradan xariir ahaanta waayo wuxuu u diidi doonaa ee asalka tajamulka lama diidin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi innamaa yalbasu haadihi tani waxaa labisto man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib lahayn fi laakhirati aakhira aakhiro qof aan nasiib u sugnaaninoo nasiib lahayn baa labisto maradaani uma jaءa rasuul اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama nebigii ayuu ula yimid cumar minhaa uma jaءa rasuul اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama nebiga waxaa u yimid minhaa maryaha xaggooda xulalun baa u timid isku joogyaal faacdaa cumara bna alkhaaab cumar buu siiyey minhaa maryahaas isku jooggaa xullatan buu siiyey hal maro laba isku jooga buu siiyey hal xaba ah faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kasawtaniihaa waad i marshisay waqad qulta waxaadna tiri fii xullati cuaarib cuaarib maradiisii maa qulta wixii aad ka tiri baa ka tiri haddana anaa isiinaysaa awalna waa waxaad tidhi yacnii innamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu tiiba waa diiday middaan maxaad hadda aniga ii siisay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi innii aniga lam aksukahaa kuma aanan marshinin litalbasahaa inaad labisato aniga inaad labisato kuuma siinin buu yidhi nacam wax kalaan kuu siiye marka inaad iska gaddo inaad naagihii siiso iyagu waa qaadan karaan waxyaabahaasoo kale shayga marka waxaa laga qaadanaya meeshan shaygan haddii uu xalaalun min wajhin xaraamu min wajhin uu yahay ama xaraamun bictibaar xalaalun bictibaar qofku waa hayso kara itikaadkiisa iyo haysashadiisa waa la ogol yahay laakiin wejkii xaaraamta ah unbaa layskaga ilaalinaya hadda raggoo kale xariir waa ka xaaraam laakiin mara xariira waa gedi karaa qofku nacam dukaan furto mara xariira dukaankiisa oo ku gato way bannaan tahay naagihii baa ka iibsanaya ilaa shaygaani isticmaal xalaalana waa leeyahay mid xaaraanana waa leeyahay sidii khamra oo kale maahan khamrioo kale ma noqonayo ayb meeshaas marka culimmadu waxay yidhaahdaan marka qofka laakiin asalku marka inay la gedi qofka iibin karoo xalaal ay tahay haddii laakiin ay dhacdo si ka duwan oo qof wejkii xaaraanta u isticmaalayo ood og tahay qofkii ma ka iibin karaa ma kula macaamili karaa may leeyihin qaar culimmada ka mida sababtana waxay leeyihiin asal iyo daahir baa iskhilaafaayo daahirka xoog layska siin karaa oo waxay la mid tahay cinabka beer cinabaad aad leedahay ninaa og tahay warshad khamri inuu leeyahay ma ka iibinaysid iyadoo ay bannaan tahay cinabka in la iibiyo qofaada aqoonin waa ka iibi kartaa ayb taas laftirkeedana hadda ka hor waa ka soo hadal ayb marka isticmaalkii kalaan aniga kuu siiyey buu ka wadaa fakasaaha cumar cumar wuxuu marshiyey akhan lahu walaal ou lahaa mushrikan oo mushrika bimakata joogi ninkaabuu xulladii u diray isaga nin mushrig oo walaalkiisa xagga nuugmada xagga nuugmada ayb ayuu walaal ugu ahaa markaasuu siiyey halkaanna mas'alaa kale ka yaa ka soo baxaysa waxay tahay kufaartu iyagu maxaa isaga ninkan gaalkaa xariirta uu u siinayaa cumar isaga laftirkiisa xaaraanay ka tahay ninkan gaalka ah mas'aladii marka waxaa imaanaysa halil kufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariicatina gaalada iyada shareecada mukhaaabiin maku yihiin furuucdeeda towxiidku khilaaf kama taagna waa laga rabaa laakiin wixii aan towxiidka ahayn iyaga ma laga rabaa oo ma'muuriin ku yihiin culammada qolada iyagu dhahaysa ma'muuriin kuma ahan ilaa ay ka soo islaamaan iyagu meeshaan waa wax dhiba ishkaal kuma aha oo iyagu waxay leeyihin awalba ninkan gaal buu ahaa ninkanna ilaa uu ka tawxiidsado xariiraa kaa xaaraama ma dhahayno annaga ayb iyagu marka ishkaal ma haysto laakiin ishkaalku waxau haystaa marka sida madhabka saxiixan waxaa weeyaan furuucda shareecada gaalkan waxuu ku yahay mukhaaab waxaana ku tusahaya qiyaamaha in loo ciqaabayo adduunyada lagama dalbanayo laakiin qiyaama waa loo ciqaabayo iyaga marka inay awjuuh kale iyo meelo kale wax ka fiiriyaan qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin marka xariirtu inay xaaraan tahay labisashadeeda iyay xaaraan ka tahay raggii waay marka qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus wacmar bnu اlxaarif can ibni shihaabin can saalim bni cabdillaahi can abiih bihadihi اlqisa qaala xullata istabraqin xariir adag maradeed wa qaala fiihi uma arsala ilayhi bijubbati diibaajin xariirta nooc ka midoo diibaaj la yidhaha jubbadeedii ayuu yanii ii soo diray ayuu isiiyey wa qaala fiihi waxa uu yidhi tabiicuhaa waad gadaysaa oo tusiibu biha xaajataka waad gadaysaa xaajada xaajadaada iyo baahidaada ayaadna ku asiibaysaa id ku daboolaysaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa caasimu ilaxwal can abi cumaan annahdiyi abi cumaan annahdiyi cabduraxmaan bnu mul ayb qaala kataba cumaru cumar baa qoray ilaa cutbata bni farqad ayuu u soo qoray azarbajaan ayuu joogay marka saxaabaduna ka mid ahaa ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam cumar sidaan buu yidhi nebigu nahaa wuxuu reebay can ilxariiri xariirtii ilaa maa kaana haakada wahaakada ilaa maa kaana wixii ahaado haakadaa sidan oo kale iyo haakadaa sidan isbacayna laba farood laba farood marka middan marka murugsatada iyo riwaayada bukhaari waxay leedahay iyo midda dhexe ay isku qabtay ilaa wix intaanoo kale ah ilaa maa kaana haakada wahaakada isbacayni laba farood waalaaatin wa alaaatan wa arbacatan abu daawuud marka riwaayadiisa saddex afaray ku darta wixii marka afar farood la eg maahan wixii afar farood la eg xariir marka laysu geegeeyay afartaa farood la ekaanayso marada haddii lagu dhex daro dhib malaha muslim isaga riwaayadiisu waxay leedahay min xadiidi suwayd bni khafala ilaa mawdica isbacayni aw alaain aw arbaciin ow hunaa litanwiici wa takhyiirna waayo meeshaan marka owda ayb meeshaan marka laba dariiq baa marka culimmada shaaficiyada ay xikaayoodaan ay sheegaan marna waxay yidhahdaan muctabarka xariirta wasni waay wasni culaysaa la fiirinaya marna waxay leeyihiin culays la fiirin maayo qaliil iyo kaiir unbaa la fiirina wax yar iyo wixii badan ee wax culays oo la cabiraayo iyo ma laha ayb kaas dambaana marka ayaad moodda axaadiistan inuu u dhow yahay ariiqaas dambe dariiqadaas dambe wixii marka intaas la ekaado waa qaliil waana bannaantahay wix intaa ka bato kaiir bay noqonaayeen mana bannaano marka haddaad maqasho xariir iyo keyrkeeda isku dheehan waa bannaantaa in la xirto waa hadday xariirtu intaasoo kale tahay qadarkaasoo kale qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can abi cawn qaala samictu abaa saalixin can caliyin radia allahu canhu qaal uhdiyat ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey xullatun siyaraa'u maro isku joog ah oo siyaraa'u maradaa xariir ah fa arsala bihaa ilaya waa ii soo diray falabistuhaa waan labistay faataytuhu waan u imid ku soo labistay fara'aytu alghadaba fii wajhihi carada ayaa wejigiisa ka arkaayay marka inaysan bannaanayn waa marka waqaala waxau yidhi innii lam ursil bihaa aniga kuma aanan soo dirin ilayka adiga xaggaaga litalbasahaa saa u labisatay ayb inaadan ha labisanin laakiin isticmaal kale ku isticmaal wa amaranii u i amray fa aqartuhaa waan googooyey bayna nisaa'i naagahaygaan u kala googooyey faaimo iyo isaga hooyadiisoo faatimo la dhihi jiray iyo ayuu u googooyey marka faqaطactuhaa bayna alfawaaqini riwaayo kale qaala abu daawuud abu cawn moxamed bnu cubaydillaahi aلhaqafiyu wa abu cuثmaan annahdiyu cabduraxmaan bni mul bitaliif mil cabduraxmaan ibni mul ibni mal ibni mil ayb intaa marka waa la yidhaahda baabka marka wuxuu tilmaamayaa marka xariirta yani xukunkeeda ilaa nebigu uu reebay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man karihahu qofkii kahday nacay qaala xadaثna alqacnabiyu can maliki can naaficin can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn can abiihi can caliy bn abi aalibin ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam nebiga nahaa wuxuu reebay can lubsi alqasiyi alqasiyu bifatxi اlqaaf watashdiidi الsiin alqasiyu nisbatan ilى اlqas wahiya qaryatun fii misr magaalo masr ku taala abu cubayd wuxuu sheegay muxadisiinta qaarkood inay qaafka hoos dhigaan alqisiyu inay yidhaahdaan ayb alqasiyu weeyaan marka dabdiga qaarna marka waxay xikaayoodeen baza alqaziyu bay dhahen qaziy laa bisiin nisbatan ila alqaz wahuwa alxariir xaafidku laakiin macnaha hore u xoojiyey qasigu marka xariir oo khaalis a ma aha sida xadiidka ka muuqanayso xariir oo waxaa weeyaan uun wax ku jiraan oo ay xariirtu badan tahay ayb marka saa darteed intii xariir badan hadday ku jirtana waa xaaraam haddii kalena xaaraan maaha marsaa bay noqonaysaa wuxuu yidhi أنhu اladي يkhاaliط الxariيرa lا أنhu الxariير الsirf faعalى hada iبن xaجaر wuxuu yidhi yxرم الثوب اladي khاalطه الxariير wahuwa qwl bعض الصحاabaةi kaبni cmر والtaaبiciina kaبni sيrيn وdahab الجمهوur إilى jawaaزi lbsi ma khاalطahu الxariير جمهuurtuna waxay ku tageen w xariir ay dheehdo inay bannaan tahay in la labisto إida kaana غayru الxariيri الأغلبa hadday xariirta غayrkeed badan tahay ayb wcumdathu ma taqadama min tafsiiri الsiyara waman daafa ilى dalika min اruqsati fi اlcalami fi اtawba ida kana min xariirin ibnu daqiiq اlciid isagu marka wuxuu yidhi wahuwa qiyaasu fii macna اlasli laakin laa yalzamu min jawaazi dalika ka laazimi mayso jawaaza kuli mukhtaliطin yani xariirii kayrkeed in laysku daraa bannaan ma ka laasimayso u leeyahay mid kastoo mukhtalid ah inain uu bannaan yahay wainnamaa yajuusu minhu maa kaana majmuucu alxariiri fiihi qadra arbaci asxaabi wixii afar farood oo kale la-eg yacnii ikhtilaadku haddii intaa afar farood wax la-eg xariirtu ay ka tahay waayo markay bannaan tahay hadday ka badatana ma bannaana xadiidkii hadda cumar aan soo marnay sida uu tilmaamaya nahaa can lubsi alqasiyi wa can lubsi almucasfari huruudda marada yacnii la geliyey midabka yacni huruudda ama marada guduudka lagu rinjiyeeyey wa can lubsi almucasfari guduudka marada lagu rinjiyeeyey mucasfar marka ugu hoda dunti lagu tolay maaha maradii iyadoo caadiyaa la tolay laakiin rinji baa la geliyey guduudan hawbun mucasfar waay markaas asalkeedana geedka cusfurka la yidhaha oo guduudkaoo kale leh midabkaas leh ayay wax ku rinjiyeysan jireen sida zacfaraankaba wax loogu rinjiyeysto wa can takhatumi dahabi dahabka fargashigiisii ayuu reebay wa can ilqiraa'ati fi rukuuci rukuucda dhexdeedoo lagu akhriyana waa reebay قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب صحيح عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود ركوع يسجود كدر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو سيدها سيدها سيدها فرها فرها سيدها اسكا فرناك wuxuu yidhi marka qaala xadaanaa muusa bn ismaaiil marka kan dambe rukuucdii sujuuddii labadiiba ayuu sheegay riwaayadii horena rukuucda unbaa ku jirta qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can moxamed bni camrin mxuu idin dhigi bad mkudhigin qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can moxamed bni camrin can ibraahiima bni cabdillaahi bihada zaada saas ku ziyaadiyey walaa aquulu nahaakum oo idinka reebayna ma dhahayo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can caliy bni zaydi can anas bni maliki ana malika ruum boqorkii ruum ahdaa ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu usoo hadiyeeyey mustaqatan ayuu usoo hadiyeeyey ayb mustaqa ayuu usoo hadiyeeyey mustaqa wuxuu leeyahay almustaaqu فراء طويل الأكمام واحدتها مستقة وأصلها بالفارسية مشته فعربت ayb maro markaa waxaa weeyaan laba gacmood sidii funaanad ama shaati oo kale min sundusin xariir laga sameeyey falabisahaa waa labistay fakaأnii waaba aniga oo anduru fiirinaayo ilaa yadayhi labadiisa gacmood anoo fiirinayaa bamoodaa tadabdabaani iyadoo ay markaas yanii ay dhaqdhaqaaqayaan iyadoo kumamkiisu ay dhaqdhaqaaqayaan gacmihiisa yani ay dhaqdhaqaaqayaan uma bacaa bihaa ilaa jacfarin jacfar buu siiyey oo u diray falabisahaa jacfar waa labistay uma jaa'ahu waa yimid faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam innii lam ucdikahaa litalbasahaa aniga kuuma siinin inaad labisatid buu yidhi qaala famaa asnacu biha maxaan ku sameeyaa qaala arsil biha ilaa akhiika anajaashiy walaalkaa najaashi u dir najaashi sii sidaa buu yidhi xadiidkanna marka waa sanadkiisa waa daciif matnigiisana waa munkar siyaaqiisana caliy bni zayd bni judcaan ayaa la gooni noqday قال xdثna mkلد بن khالد qال xdثna rwx qال xdثna سacيid بن أbي cruبة عن qتاadة عن الxسن can cimraana bni xusaynin ana nebiy اllahi sala اllahu calayh ali wasalam qaal nebigu waxauu yidhi laa arkabu ma fuulayo aniga alurjuwaan barkimaha xariirta laga sameeyey ma fuulayo alurjuwaan marka waxaa weeyaan mayaatirka waxyaabahan marka bari dhowrada oo qofka marka baridiisa uu dhulka uga dhowro marka maryahan barkimaha oo kale ama ay u sameeyaanoo qofka uu baridiisa uu dhulka kaga ilaashado laa arkabu urjuwaana ma koraayo urjuwaanku marka waa almayaafir alxumur waqiila alaxmar ayb barkimaha gudguduudan ayb waqad tuttaqadu min diibaajin waxariir diibaaj iyo xariir in laga samaystaana dhici jirtay ayb ma fuulayo marka shayga marka adiga aad labisatid iyo marka aad barkin ka dhigato ama joodari ka dhigato xariirka marka in mar ahaan loo labisto waa xaaraam ragga in barkin laga dhigto ama go' laga dhigtoo lagu seexdana xaraam maxaa yeele waa isku macno labisasho unbay tahay macnaheeda xadiidkii nebiga anas yaana laga fahmaaba markuu yidhi nebigaa noo yimid cuntaan u wacnay cuntadii buu cunay markaasuu yidhi waa istaagay inuu noo tukado markaasaan faqumtu ilaa xasiirin lanaa qad iswadda min tuuli maa lubisa xadiidku saas maraan u istaagay derin baan u istaagay madoobaatay intaan haysannay badnaanteeda darteed min tuuli maa lubisa intii la labistay badnaanteeda darteeday la madoobaatay gogashi gogoshu macuys lagama dhigta shaatina lagama dhigta min duuni maa lubisa buu isticmaala barkinta iyo salliga qofka uu ku tukanayo ama uu fadhiisanayo kale iyo uu fadhiga ka dhiganayo ama uu ku jiifanayo iyo waa libaas wixii libaas xaaraam ku ah in lagu kor fadhiistana waa un xaaraam walaa albasu ma labisanayo almucasfara marada gaduudan oo cusfurka la geliyey walaa albasu alqamiisa almukafafa bilxariir walaa albasu ma labisanayo alqamiisa qamiiska almukafafa hareeraha marka laga geliyey bilxariiri xariir laga geliyey qamiiska yacni isaga dhan xariirta geesaha looga wareejiyey qaala wa awmaa alxasanu xasan wuxuu milicsaday ilaa jaybi qamiisihi qamiiskiisa jeebkiisa qaala waxa uu yidhi waqaala alaa watiibu rijaali ragga diibkiisu barafuunkoodu riixun weeyaan caraf laa lowna lahu midab aan u sugnaanin alaa watiibu nisaa'i naagaha diibkooda ama barafuunkoodana lownun midab waa ilaa riixun lahu caraf aan lahayn marka diibkaani iyo barafuunkaani muxuu ka wadaa marka muxuu ka wadaa naagtu markay baxaysa bannaanka markay u baxayso barafuun aan caraf lahayn oo midab keliya uun jidhkeeda gudaheeda ku jiro yeel leh uun hala ha ahaado amaa mid carfaaya male iyada amaa markay gurigeeda joogto sida uu tilmaami doono midkaas carfaaya xataa u bannaan yahay gurigeeda markay joogto macnaha saas abadan maba marsan karta maaha yani barafuun udug leh oo dhan ma marsan karta ma laga wado gurigeeda markay joogto waa marsan kartaa qaala saciidun uraahu qaala innamaa xamaluu qowlahu fii tiibi الnisaa'i waxay ku xambaareen calaa annaha idaa kharajat hadday baxayso faama idaa kaanat cinda zawjiha ninkeeda agtiisa hadday tahay faltaطayab bimaa shaa'ad waxay doontaa iskuulkiisu قال xدثna يزيد بن khالد بن cبدالله بن موhب الرملي الhمdاني قال أخبرna المفضل بن فضالة عن عyاaش بن عباس عن أبي الxuسين الhyثمي بن شhفي qال khرجت أنا وصاaحب lيi يkنى أbا cاamر lagu kuنyaa baxnay rجuل min الmacاafir ah liنصليa بإlyaasaan ilya ugu soo tukanani ninka وakaana qاaصahm rajul nin ayaa marka wacdin jiray min alasdi qoladaa reer asdi ah yuqaalu lahu layidhaha aburayxaanata aburayxaana layidhaha min asaxaabati ka mid ah qaala abulxusayn waxa uu yidhi fasabaqanii saaxibii ila almasjid ninkii ila socdaa masaajidka iiga hormaray uma radiftuhu waan dabagalay markaa fajalastuu ilaa janbihi dhinaciisii baan fadhiistay fasa'alanii wuu i su'aalay hal adragta qasasa abi rayxaana qaala waxauu yidhi samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo fasa'alanii wuu su'aalay hal adragta ma soo gaartay qasasa abirayxaana abirayxaana wacdigiisii qultu laa baan idhi maya qaala samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam can cashrin nebiga toban shay buu reebay can ilwashri buu reebay ilkaha oo yacnii la qorqoro oo markaa yacnii la qurxiyo waalwashmi yacni jirka oo wax lagu qorqoro inta jirka la dulduleeliyo markaa qad iyo wax lagu shubo wax lagu sawiro ama wax lagu qoro wannadfi tifid timihii marka meelahaas marka baararka iyo layska tifo ayb oo la xiiro ama la tifo ayb wa can mukaamacati الrajuli ninku inuu markaa uu ahaado uu yacnii kula kulmo arajula ninka bikayri shicaarin yacnii mara la'aan markaa iyaga u kala dhexeeyo la'aanteed ayb ama almukaamacatu fa hiya almudaajacatu haahiy wa can mukaamacati الrajuli qofka inuu markaa yacnii jiifto alrajula ninka uu la jiifto kale bikayri shicaarin shicar la'aan mara la'aan kana maro uu wenyahan kana maro wenyaan la'aanteed wamukaamacati almar'ati almar'ata bikayri shicaarin wa an yajcala arajulu ninku inuu yeelo fii asfali hiyaabihi dhar maradiisa hoosteeda xariiran inuu ka yeelo midla alacaajimi acaajimtoo kale aw yajcala calaa mankibayhi ama labadiisa garbood xariiran inuu yeelo midla alacaajimiyoo kale wa can innuhba bililiqada ayuu reebay wa rukuubi annumuuri shabeelka haraggiisa in la fuulo oo laga dhigta yacni mayaafir iyo bari dhowr in laga dhigto nahaa rasuulu lah sal l slam can juluudi الnumuur walubuusi اlkhaatami fargashigii labisashadiisa ilaa lidii suldaanin suldaan mid u saaxiiba maahane madax a maahan hadalkaas dambe marka xadiidku intaas dambe wax mutaabaca ma laha iyada waa daciif inta dambe ilaa lidii suldaanintaa qaala abu daawuud alladii tafarada bihi min hada اlxadiidi waxa uu la goonida noqday xadiidkan kula gooni noqday khabaru اlkhaatam faraantiga khabarkiisa unbaa yanii ou la gooni noqday inta kale waa saxiix oo mutaabacaad iyay leeyihiin ayb can rukuubi numuur marka in shabeelka la fuulo iyo waxaa loo diiday khuyala iyo ziina xadkii ka baxday ama yanii haraggii shabeelkaoo kale lebis laga dhigtay waxyaabahaas qaar marka culimmada ka mida waxay leeyihiin magdayn buusanba aqbalaynin laakiin ama magdayn ha aqbala mayaanu aqbalayne taas wax dahaaro ku tacalluqa waayee laakiin middan kale iyada tan dahaaro wax ku tacalluqa maahane waa macno kalea loo reebay nahaa rasuululahi sal ll ly slam can juluudi sibaac dugaagga maqaarkiisa waa layska reebay macno kalea loo reebay oo tashabbuh ayaa ku jira oo caajim la shabahayo oo nimankan furuska iyo kibirka tay shaariba waaweyn daystaan oo haraggan shabeelka ay ku labistaan ama ay ku yacnii ka dhigtaan meelay fuulaan kebad iyo wax lamida ay ka dhigtaan ayay samaysan jireen iyagii marka in laysku shabahaa la diidaa macnahaas waa marka bacdu ahlilcilmina waxay dhahaan maqaarka magdaynta aqbalaayo kumaba jiro kuwaan haragga dugaaggan xoolaha un baa loo jeedaa bay dhahayaan qaar culammada ka midana calaa kullin haddii xataa la yidhaha shay kastoo la magdeeyey maqaarkiisu waa daahir ilaa ay iyo khinsiir maahane haddii xataa la yidhaahdo kan hadda dahaaradiisa ma aha waxa laysku haysto haragga shabeelka ee waxaa laysku haystaa waa macno kale oo tashabbuh baa ka xasilaaya ah qaala xadaanaa yaxya bnu xabiibin qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa hishaamun can muxamedin can cabiidata can caliyin annahu qaala nuhiya can mayaahiri alurjuwaan nuhiya waxaa la reebay can mayaahiri alurjuwaani guduudka ama xariirta baridhowradeeda bari dhowrkeeda ayaa la reebay marka mayaahirtu waa midkaas marka qofka uu salka dabada u dhigto si markaa baridiisu aysan dhulka u taabanin ama iskaga ilaaliyo daabadda marka daabaddii intaanu fuulin ka hor ayuu baashan dhigaa wuu kor saaraya isagaa markaas taasuu kor fuulaya urjuwaanka marka xariirnimo in loo reebay baa muuqata marka qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala wamuslim bnu ibraahim qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaq can hubayrata can caliyin radia allaahu canhu qaal nahaynii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu iga reebay can khaatami dahab dahabka faraantigiisa can lubsi alqasiyi uu iga reebay walmiitarati alxamraa marada bari dhowrka ee barkinta ah barkinta ama kebadda laga dhigtay guduudan qaala muslimun almayaafir qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin qaala xadaanaa bnu shihaabin الzuhriyi can curwata bni zubayr can caaishata ana rasuula اllahi sal l slam sallaa fii khamiisatin maraago ayuu ku tukada laha aclaamun calaamada leh fanadara ilaa aclaamiha calaamadaheediiba u eegay falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala waxa uu yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi maradaydan go-an ilaa abi jahmin abi jahm u geeya fainahaa alhatnii way mashquulisay aanifan goordhoweyd fii salaatii salaadeyda dhexdeeda igu mashquulisay wa'tuunii iila kaalaya biambijaaniyatihi marada aan calaamadaha lahaynay adag ee abu jahm uu leeyahay ii keenay qaala abu daawuud abujahmin abu jahmi bni xudayfata min bani cadiy bni kacbi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata fii aakhariina maca aakhariina qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can curwata can caaئiشhata naxwahu ayay sheegeen wاlأwlu ashbac xadiidkii horaana taamnimo badan oo dhammaystirnaan badan